بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد walaalayaal waxaa maanta oo ay taariikhdu tahay afartii bishii tobnaad kun iyo afar boqol sagaal oo ku beegan kun iyo labatan bishii koowaad kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sagaal noo soo jeedin doona haddii ilaahay idma muxaadaro ciwaankeedu yahay alraddu calaa man aadati diina bismi diin sheekh cabdullaahi sixaashi masaajidka salaana marka insha allahu tacaala aynu ka wada faa'idaysanayo
الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن ولا لها مساجد سماعة كسغيب قلي هدنا أديار جروبي كلمة هل كان شيخ مقدم كايو كشغي إن أنكسر في ديوه aada iyo aad baan uga mahad celinayaa xuduurkan wanaagsan oo ay ka muuqato in dadka muslimiinta guud ahaan ay danaynayaan arrimaha diinkooda khuseeya sida uu sheegayba shiikii iga horreeyey muxaadaradu waxay ku saabsan tahay alraddu calaa man dacana fi ddiini bismi diin qofkii diintan islaamka oo muqadaska ah duray kuna duray asagoo ugu soo dugaalaya magaca islaamka waxaan ogsoonnahay islaamku inuu yahay shay muqadasa si kastoo uu yeelo azanaadiqa waalmunaafiquun inaysan u suurtogelayn inay islaamkan ay wax u dhibaan laakiin dhibaatadu waxay usoo laabanaysaa naftooda dadka muslimiintan arrintaas oo imtixaan bay u tahay in ay ogaadaan oo ay hubsadaan waxa islaamku uu yahay iyo in ay noqdaan hayeesheerayaal inkastoo aan rajaynayo dadka jalsadaan ka soo qaybgalayo inta ka maqanba in fara badan in uu dhibaato ay ku samaysay quluubtooda muxaadaradanu waxa ay daba soogto oo ah shaqab ka dhacay ama rasad ay sameeyeen laba nin iyo dad dumar ah oo qabla asaabiic dhacay kelimadaas oo aan filayo wax ku habboon oo ay istaahileen culimadii iga horreysay inay maaragtay kaga jawaabeen aniguna waxaan jeclaystay bacd alniqaaq inaan ka hadlo oo faahfaahin u baahan sidaan ogsoonahay laba nin oo magaaladan macruufka ah oo nin la yidhahdo door busuuqi nina nina la yidhaahdo axmed qudubi iyo qof dumar ah xaflad ay qabteen ayay muxaadaradani raddi ku tahay nimankaas oo aanan ka tegin haba yaraatee qofka muslimkaah wax kasta uu ka xishoodo ku hadlay ha noqoto kitaabka alle oo la aflagaadeeyo ama aayaadkiisa qaybo ka mid ah oo la inkiro ha noqoto nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam daatadiisa iyo maqaamkiisa kariimka oo aan la ixtiraamin ha noqoto ijmaacii muslimiinta oo ugu horreeya ijmaacu saxaaba oo meel loogu dhaco ha noqoto culimadii salafka oo taabiciintu ay ka mid yihiin oo meel looga dhaco sabbi loo sheegiyo umuurahaas duuduub ahaan culimadii igu horreysaa ka hadlay laakiin anugu waxaan isku dayayaa dhowr nuqdo inaan ka hadlo dhowrkaa nuqdo waxaan ugu horumarin wax u tartiibin maayo qaabkii ninka muxaadirkaahi uu u jeediyo hadalkiisa laakiin waxaan u tartiibinayaa siday u kala foolkan yihiin hadalladii nimankaa ka soo baxay waxaan ugu horumarinayaa aflagaado uu sameeyey ninka layaha dusuuqi oo kitaabka allahu ka galay gaar ahaan aayadda suuratu albaqara ku jirta aayat almudaayana mar uu ka hadlayey oo uu yidhi aayadda waxaan ogsoonnahay in sidaan sheegi doona insha allah nafteedaan akrin doonaa waa aayadda sugtay labada nin markhaatigooda ama igood marka wuxuu yidhi aayaddan waktigeedii ayay ahayd laakiin waktiga maanta aanu joogno oo caalamku maarata mustanadaadka iyo kombyuutarka uu gaaray ma loo baahnaa ayadaan ogsoonnahay kelimadaas inaynu ku raacay ninka la yidhaahdo axmed rudubi kelimadku waa kelimadaas weyi kelimada labaad oo aan rabo inaan maarata muxaadarada ku soo qaado markuu ka hadlayey zawaajka nebiga sala allahu calayhi waali wasalam caaisho uu guursaday oo tashkida uu ku sameeyey yacni xilligii nebigu uu guursaday gabadha caaisho layaa radia allahu canha asidiiqatu bintu sidiiq iyo waktigii nebigu guri geeyey oo dacni ku sameeyey gadaalkeedna uu aflagaado ama ha dareemo ama yuusan dareenin uu nebiga maarata u gudbiyey labadaa kelimo ayaan usoo horumarinayaa niqaab dambeeto insha allahu tacaalana dib baan u dhigayaa waayo waxaan filayaa labadaa nuqdo in warkoodu aada noogu dheeraado niqaabka dambeetona insha allahu tacaala muxaadaraadka dambeeta ayaan kaga hadlaya sidaan hore u sheegaba labadaa nin ayaa maarata rabbigeyga maaragtay ayaan ku koobsanayaa amaa gabadha la joogtay ma la hadlayo allahu khaatim nisaa ma la hadlayo waxay yidhahdaan culimmadu alqadxu fi lafli qadxun fi lfarc gabadhaa waxaa raggii doobta keenay ayaa rabbigeygaan ku salaynayaa ma ay astaaheshay inaan la hadlo waayo waxa weeyaan qofkii dhegaystay baa dhegaystay waxay ku hadashay fii maxfalin min annaas oo aan filaya rag fara badan iyo dumar fara badan ay kasoo qaybgaleen naagtu waa inay xorriyad u heshaa sidii ninkii xorriyad ugu helay diintuu raba inuu galo marka ma ay astaaheshaan filaya qofka hadalkaas ku hadlay in lala khitaabo laakiin dadkii goobtaa keenay oo magaca culimo ay u haysato ayaan hadalkayga maarata ku koobaya intaanan gelin mawduucan isaga ah insha allahu tacaala rabbigayga waxaan ku salaynayaa alkitaabu waasunnatu asaxiixa walijmaac saddexdaa nuqdo ma gudbayo hal nuqdo oo ka mid a ma ugu tillaabsanayo maaratay asalka afraad oo qiyaaska ah laakiin waxaan dul istaagaya insha allahu tacala aqwaashooda markaan radinayo imaa aayad aaya aaya min aayaati alqur'aan ama xadiid saxiixa ama ijmaac rasmi ah inta ayaan maarata kelimaha rabbigeyga maarataan ku gaabinayaa waxaan ku horumarinayaa intaanan mawduuca rabbiga aanan gaarin fitan ayaa jira fitankaas oo keenay maantay inaan laga xishoon kitaabka ilaahay nebigi sala allahu calayhi waali wasalam daatadiisa inaan laga xishoon saxaabadii inaan laga xishoon taabiciintii aan laga xishoon haddana dadka noocaas ku hadlaya inay taageerooyin taageerayaal fara badan ay haystaan lagana yaabo qaarkood hadda masaajidka inay nala joogaan marka taasuna waxa weye waa fitankii nebigu sala allahu calayhi waali wasalama uu nooga digay in ay dhici doonaan maarata fitan isdaba joogta sida habeenka maarata budcurkiisoo kaleeto oo qofku uu waa daraysanaya isagoo mu'mina galabtiina uu galbaysanaya isagoo kaafira wa bilcajs maxaa markana laskaga baahan yahay intaana rabbigeena ugelin waxaana laskaga baahan yahay inaanu samayno altamasuku bilkitaabi wasunna in qofku maarata kitaabka iyo sunnada uu maarata guusaha ku qabsado marka ayuu badbaadi karaa isaga shaksi ahaantiisa dad kale kana maarata wax tari karaya marka muqadamo yar ayaan waxaan ku horumarinayaa bacd alaayaat oo mawduucaas ka hadlaya bacd alaxaadiid ana warkayga soo koobaya allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa qur-aanka ku oranaya yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ila waantum muslimuun waactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu allah isagoo muslimiinta la khitaabayo o amar usoo jeedinaya ayuu wuxuu oranayaa ittaquu llah allah ciqaabtiisa gaashaan ka samaysa ilaahay ciqaabtiisa ka baqa ittaquu llaha xaqa tuqaatihi cabsida dhabtaa allah ka baqa walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun hana dhimanina adinkoo muslimiina mooye islaamka waa inaad ku dhimataan waactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu kitaabka allana qabsada idil ahaantiinna hana ku kala teginina allah aayad kalete wuxuu ku odhanayaa waana hada siraatii mustaqiima faاttabicuuh walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun allah aayaddan wuxuu ku tilmaamayaa aayaddii horeeto macnaha inoo sheegtay oo kaleeto oo ah ilaahay wadadiisu inay tahay wadada toosan waa kitaabka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi waali wasalam isla markaasna allah wuxuu naga dalbay wadadaa mustaqiimka oo toobiyaha inaanu raacno oo xagga iyo xaggaana kaga weecanno waxaan ogsoonahay in fara badan oo naga midi waxay ogsoon yihiin aayadda nabigu sal allahu alayh ali slm lagu soo dejiyey inuusan qiraacadeeda ku kaaftoomin ee dadka maarata ficliyan ugu fasiray saxaabadii markaa la noolay oo nebigu khad dheero sidaa mustaqiima hortiisa u ka jeexay kabacdina maaratay khuduud cariidaa oo dadban uu maaratay khadkii dheeraa uu maarata geesiisa ka mariyey nebiguna wuxuu sheegay waddo kastoo waddadaa maarata gudban ama dhinaca bidixda ama dhinaca midigta in shaydaan uu taagan yahay oo uu leeyahay waddadaa dheer ee ilaahay uu ku tilmaamayo halnas iyo haraad baa ka sokeeya ee kuwa yowgaan soke ayaa jannadii ka dhowdahay ee halkaa maarata kusoo bayr nebiguna wuxuu sheegay cid allaalay iyo ciddii maaragtay wadooyinkaa wudwidka ku weecata inay maarata hadkii mustaqiimka ay toogeyso oo ah kitaabkiiyo sunnadii waddo kastana waxaa taagan shaydaankaas ayaa taagan shaydaankuna waxa weeyaan cadow ayuu noo yahay ducaatu shayaatiinna aada iyo aad bay u fara badan yihiin sida maantay kuwa aanu ka hadlayno oo kaleeto marka aayaddan iyo aayaddii horeetaba waxay nagu tartarsiinayaan khadka mustaqiimka inaanu qabsanno wa khaasatan dhibaatada maanta aanu ku noolnahay oo fitankaa markii loo eego allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi haddii sida aad samaysiin oo maaragtay wadada mustaqiimka aad ka baxdiin fatafaraqa bikum can sabiili dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun wadada mustaqiimka haddaad ka waacatiin natiijadu waxa weeyaan atafaruq in la kala tago dadku maaragtay qof walba qof walba maaragtay siduu rabo markaa uu u noolaado nebigu allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun taas waxa weeyaan waa mid allah inu dardaarmayo haddii sidaa ay yeeshiinna waxaa hubaal ah ama rakado ay tahay inaad allah ka yaabtiin nebigu sal allahu calayhi waalihi wasalam xadiidkii cerbaad ibni saariya assulami uu nebiga ka wariyey macruufka ahaa ee nebigu aada iyo aada u waaniyey saxaabada ee saxaabadu ay ka dareemeen nebiga waanadiis inuu nebigu sagootinayo oo geeridiisu ay soo dhowaatay markii ay yidhaahdeen maarata waxaanu dareemaynaa mawcidadaadu ama waanadaadu inay tahay waana sagootin ah ee noo dardaaran nebigu sal allahu calayh ali waslm wuxuu yidhi uusiikum bitaqwa allahi wasamci waataaca wain ta'amara cabdun wainahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kaiiran facalaykum bisunati wasunati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiin cabduu calayha binnawaajib waiyaakum wamuxdathaati lumuur faina kula bidcatin dalaala xadiidka waxa weeyaan waa xadiid abi daawuudi termadi iyo axmed ibni maaja ay wariyeen oo saxiixa xadiidka marka wuxuu tusinayaa macnihii aayadihii horeyse ay maaragtay noo sugeen ayuu sii takiidinayaa ummadani inay iskhilaafi doonto sida nebigu uu sheegay waa calamun min aclaami nubuwa inay iskhilaafi doonto ummadda maarata ummatu muxamed oo ahlu qiblaha markay iskhilaafaanna nebigu sala allahu calayhi waali slm dadaarankan ayuu soo jeediyey facalaykum bisunati wa sunati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiin cabduu calayha binnawaajib yacni ummaddu markay iskhilaafto badbaadadu waxa weeyaan sunnada nebiga iyo sunat khulafaa'i alraashidiin almahdiyiin in maarata goosdambeedka lagu qabsado layskana ilaaliyo waxyaalaha muxdathaadka oo diinta lagu soo darayo oo aan diintu maarata ay beriga ka tahay in la iska ilaaliyo qofku hadduu sidaa sameeyo waa qofka badbaadaya haddii uu maaragtay arrinkaa uu ka weecdana dee waa qofka waxa weeye shaydaanku maaragtay khadka kala baxayo wey nebigu sala allahu calayhi waali wasalam xadiid kaleeto oo mucaawiya ibn abi sufyaan uu nebiga ka wariyey nebigu wuxuu yii iftaraqat alyahuudu waalnasaara cala itnayn wasabciina firqa wasataftariqu hadihi alumma cala talaatin wasabciina firqa kullaha fi nnaar ila waaxida wahiya aljamaaca nebigu sala allahu calayh waali wasalam wuxuu sheegay ummadihi annaga naga horreeyey labiiy toddobaatan firqood inay kala baxeen ummaddanina ay u kala bixi doonto saddex iyo toddobaatan firqo dhammaantoodna naarta ay geli doonaan markii laga reebo hal mid ah middaana nebigu waa uu sheegay wuxuu waa jamaaca aljamaaca aljamaaca waxa weeyaan laba macnoay leedahay fi lcurfi sharci waa laba macne almutamasika bihadyi nabiy sala allahu calayhi waalihi wasalam oo weligeedii allaheeda la waayey adaa'ifa almansuura ha lagu sheego ahlulxadiid ha la yidhaahdo ahlusunna waljamaca ha la yidhaahdo alfirqatu naajiya ha la yidhaahdo waa almutamasik bihadyi nabiy sala allahu calayhi waalihi wasalam ha badnaadeen ha yaraadeen waxa weeyaan biikhtilaafi alazmaan ayay ku xirantaha badidooda iyo yaraantooda iyo sida sunnada loogu dhaqmo taas waa macnaha koobaad macnaha labaadna waxa weeyaan jamaacada siyaasiga ee dowlad islaama ee madaxweyne islaama leh oo kitaabka alla ku dhaqmaa marka labadaba waa kulminayaa macnahani marka nebigu sal allahu calayhi waali wasalam wuxuu midda badbaadaysa waa midda sunnada nebiga ku dhegan riwaayo kaleeto oo sii fasiraysa nebigu wuxuu leeyahay man kaana calaa mithli maa ana calayhi alyowma wa asxaabii qorada badbaadaysa oo naarta ka badbaadaysa waxa weeye cidda ku sugan aniga iyo asxaabtaydu maanta waxaanu ku sugannahay oo wanaaga waa sunnadii nebiga sala allahu calayh waali wasalam xadiidkaasuna waxa weeyaan waa xadiid saxiixa oo axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi ay warinayaan marka qofka muslimkaa waxaa lagama maarmaana fitankana kale markay dhacaan inuusan tacasubin oo baatil uusan u tacasubin inuusan ohin maarata fulaan maxaa loo taabtay ee uu isweydiiye xaqu muxuu yahay ka ayaa qofka ku badbaabi karaya waayo waxa weye qof walba waxaa u dambeeya dad yar oo mugdi ah qofka intuu adduunka joogo hadduusan uusan fursada uu haysto hadduusan fursadiisa ka faa'iidaysan wuxuu noqonayaa maarata qof hadhowka adduunya u darsada qofka adduunya u darsadana waxa weye waa qof dhinta weeye nabigu sal allahu calayh waalih wasalam xadiis saxiixa oo cumar bn khaaab uu nabiga ka wariyey nebigu wuxuu yihi man araada buxbuuxata aljanna falyalzam iljamaaca ninkii doonaya jannada maaragtay wasadkeeda ama bartamaheeda jamaacada ha laazimo jamaacaduna waa midii hadda ka hor aanu soo sheegnay waxa weeyaan nebiga iyo saxaabadu wanaaggii ay la yimaadeen oo ilaahay subxaanahu watacala nebiga kusoo dejiyey cid allaaliyo ciddii ku dhaqanta intaa markaa nusuusta aan uga gudbo maarata aayaadka iyo axaadiisa waxaan ku darayaa laba kelimo oo mawduucaas akidaysa xoojinaysa oo bacdu ahlilxadiid ay ku hadleen naska horeeta waxaa ku hadlay ninka la yidhaahdo muxamed ibn xusein abubakr alaajuri wuxuu leeyay calaamatu man araada allahu bihi khayran suluuku hada ariiq qofkii ilaahay khayr ula doonay waxa weeyaan wadada iyada ah oo aanu ka soo sheekeynaynay qofka qaada weeye waa wadada alkitaab wasunna weliba shiiku asagaa fasira wuxuu leey kitaab allahi wa sunnata rasuulihi sala allahu calayh waalih wasalam wa sunana asxaabihi radia allahu canhum waman tabicahum biixsaan qofka ilaahay khayrka uula doonay waa qofka waddadaa qaaday waa waddada kitaabka iyo sunnada iyo dhaqankii saxaabada ridwaan llahi calayhim iyo cid allaaliyo ciddii wanaaga ku raacday sidii aimatulhuda ilaa laga soo gaara imaamu shaafici axmed ibnu xambal iyo maalik iyo keyrkii asagoo shiiku hadalkiisa soo wata ayuu wuxuu yidhi wama kana calayhi a'imat lmuslimiina fi kuli baled iyo a'immadii muslimiintu wixii dhaqan u ahaa magaalo kasta ay joogaan sida imaamu shaafici axmed ibn xambal isxaaq ibn raawey axmed ibn xambal imaam lbukhaari iyo keyrkii ila aakhiri ma kana min alculamaa ilaa culimmada kuwa u dambaysa laga soo gaaro mila alwsaaci cabdiraxmaan alawsaaci waa imaamu shaam wa sufyaan ibni saciid athawri wa malik ibni anas والشhاaفعي imam الشhاaفiعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام أbو عubayd وmaن kاn عlى مثل طريqatهم ومuجاaنبة kuli مdhب ydmه hؤuلاء iyo inuu ka fogaado ayagoo dadkaas aanu soo sheegnay wadadooda uu qaadayo ilaa waxa weya waa lisaanu sifkin baa ilaahay maarta u dhigay ummadda muslimiinta dhexdooda jiilin can jiil cid allaaliyo ciddii raggaas aanu soo sheegnay oo nebi iyo saxaabadu ay u horeeyaan iyo culimadii aanu soo sheegnay cid allaaliyo ciddii waddadooda khilaaftay ama xumaan ku sheegtana la khilaafo sidaa ayay tahay maaragtay qofka ilaahay khayrka uula doonay calaamadiisu amaa qofkii dadka aanu soo sheegnay waddadooda ka weecda waa shaydaanka aanu ka digi doonno oo muxaadaradan ay ku saabsan tahay naska labaad waa nas aan ka soo raray kitaab naska hore waxaan ka soo raray kitaab liyaa shariica lilaajuri oo ninka caalimka iska leeyahay abubakr alaajuri naska labaadna waxaan ka soo qaaday sheikh la yidhaahdo qawaamu sunna oo min culamaai almuxadifiin ashaaficiyiin ka mid ah kitaab wuxuu alifan yahay alxuja fi bayaan almaxaja oo caqiidada ahlulxadiidka uu kaga sheekeynayo kitaab aad iyo aad cadiim u ah wuxuu leeyahay sheikhu waidaa ra'ayta arajula yadkuru malik bna anas wa sufyaan athawri wa cabdiraxmaan alawsaaci wa cabdallaahi bn mubaarak washaafici walaimata almardiyiina bikhayrin faclam anahu min ahli sunna haddaad aragtid qofka ama ninka asagoo ku sheegaya malik ibni anas waa imaamu daar ilhijra sufyaan ibni saciid athawri cabdiraxmaan alawsaaci cabdillaahi ibni mubaarak alkhuraasaani muxamed ibni idriis ashaafici iyo culimmadii kaleeto a'immada ah oo waaweynaa asagoo khayr ku sheegaya qofkaad aragtid faclam annahu min ahli sunna waxaad ogaataa qofkaasi inuu ka mid yahay ahlu sunnaha waidaa ra'ayta arajula yuqaatilu fii diin illahi wayujaadiru fii kitaab illah haddii aad aragtid ninku asagoo kitaab asagoo diinka alle ku doodaya asagoo aan cilmi ulahayn ama kitaabka alle ku doodaya asagoo aan cilmi ulahayn fa idaa qiila lahu loona markii loo yidhaahdo oo lagu soo qaado qaala rasuulu ullah soo dood buu kicinayaa diintuu ka hadlayaa markii lagu yidhaahdo war rasuulkaa sidaa yidhi wuxuu odhanayaa qaala xasbunaa kitaab ullah annaka waxaa nagu filan waa kitaabka looma baahnin maaragtay qaala rasuulullah haddaad sidaas ku aragtid faclam annahu saaxibu bidca ogow ninkaas inuu yahay saaxibu bidca waidaa ra'ayta arajul ninka haddaad aragtid aa qiila lahu markii lagu yidhaahdo lima laa taktubu alxadiid war maxaad xadiidka u qori weyday maxaad xadiidka u baran weyday yaquulu markaa oranaya alcaqlu awlaa caqligaa ka haboon xadiidka waxaad sheegaysid faclam annahu saaxibu bidca ogowkaasu maarata mubtadic inuu yahay waidaa ra'ayta arajula ninka haddaad aragtid yamdaxu alfalsafa inuu maarata falsafadda uu ammaanayo iyo dadka falsafadda kusoo takhasusay iyo mandiqa oo uu ku faanayo oo uu ammaanayo ahalkeeda walhandasa si handasada waa macruuf wa yamdaxu aladiina alafu lkutuba fiiha weliba ammaana u tiijadina dadkii maaragtay mandiqa iyo falsafada kutubta ka alifay faclam annahu daallun ogowkaasu inuu maaragtay waddadii nebi maxamed uu sheegay sala allahu calayhi waalihi wasalam intaa muqadamadii iyo hordhiga ayaan maaragtay uga gudbayaa waxaan u gudbayaa maaragtay mawduuca asalkiisa sidaan sheegay rabbiga kelimaadkeeda waxaan insha allahu tacaala aan ku gaabsanayaa galabtay muxaadaradayda haddii aan ka gaaro kelimadii faajirada ahayd oo ku hadlay ninkaliya doctor dusuuqi oo cilaaqa aan la lahayn xagga maaragtay waxbarashada diinta islaamka yacni aan macruuf ku ahayn ama ha noqoto xalaqaadkii masaajidda ama ha noqoto waxyaalaha layahay jaamicat alislaamiya nin waxa weeyaan takhasuskiisu uu yahay cilmu bid kumuusan gaabsan marka cilmigii uu macruufka ku ahaa uu soo bartay ee waxa weeyaan wuxuu naftiisa usoo taagay inuu muftigii soomaaliya uu yahay sahmiga maanta ay soo tuureen dusuuqi iyo qudubi maahan awalu sahmi oo muslimiinta iyo islaamka ay kusoo tuuraan sahmigii horeeto wuxuu ahaa sahmigii uu soo tuuray ninkii la ohan jiray axmed qudubi oo xijaabka uu ku dhaleeceeyey oo saxaabada rasuulka uu meel kaga dhacay sidii maaragtay gabadhii nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam imaanka uga markhaati kacay markaa soomaaliduna waxay ku mahmahdaa doqontu hadday maaragtay waxgaran weyda usha agteeda lagu dhiftaa haddii maaragta ay garatana haday garan weyda waa hadday garan weydana waxa weeyaan ushay laftiga lagu bilaabaa marka waxa weeyaan nimanka iyaga ah mar horay soo labiseen laakiin markay arkeen in fursaddu ay maleeyeen laftiga ugu shekeeyeen fursaddu inay u bannaan tahay ayay ku dhiiradeen aayadihii kitaabka qur-aanka qaybad ka mid inay inkiraan ama macnaheeda ay taxriifiyaan ama nebiga sala allahu calayhi waali wasalam daatadiisa ay meel uga dhacaan marka sidaan sheegay waxaan ku gaabsanayaa kelimadii horete waxa weeyaan waa kelimadii uu ku hadlay dusuuqii markuu ka hadlayey arinta markhaatiga dumarka oo uu yidhi dumarka markhaatigeedu waxay u dhigmaan ragga markhaatigooda wuxuuna yidhi aaya waaxida ayay arrintaas ka hadlaysa waa aayadda le aayat almudaayana oo fii suurati albaqara kusoo aroortay naskeedaan akrinayaa waa aayada aayadda dheeradu qur-aanka ugu dheer weeye aayadaha qur-aanka ugu dheer wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajul wamra'ataan miman tardawna min ashuhadaa'i an tadilla ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhra aayaddaadu ujeedi aayadda wuxuu aayal waxiida oo ka hadashay labada naagood markhaatigoodu ninka markhaatigiisa inay u dhigmaan marka wuxuu yihi aayadda iyada ah waa nafs alwaxiid oo mawduuca ka hadlaya horta intaanan maaragtay aan aanan u gudbin maaragtay mawduuca aan u gudbayo kelimada markuu yidhi waa nafsi lwaxiid hadalkaa waxa weeyaan waa kadib sariixa wey oo tusinaya ninka isaga ah inuusan kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka uusan macrifo u lahayn min albadiihina waxaa ka mid ah inaysan maaragtay aayaddan kaliya mawduuca aysan ka hadal hal xadiid oo axaadiisa saxiixada ah oo asaga iyo keyrkiisa aysan inkiraysa aysan inkirayn aysan inkiri karin ayaan soo qaadanayaa oo aayaddan lafteeda sii fasiraya xadiidkaas waxa weye waa xadiidka cabdillaahi bni cumar iyo abu hurayra nebiga ay ka wariyeen sala allahu calayhi waalihi wasalam nebigu wuxuu yidhi yaa macshara annisaa tasadaqna waaktirna alistikfaara fainii ra'aytukuna akthara ahli nnaar faqaalat imra'atun minhuna jazla wamaa lanaa ya rasuula allahi akthara ahli nnaar nabigu wuxuu la hadlaya dumarka muslimiinta ayuu wuxuu yidhi dumarka muslimiintow sadaqada badiya istikfaarta iyo allah inoo laabana maaratay aad iyo aad ugu badiya maxaa yeele anagu waxaan arkay ahlu naarka naarta lagu ridayo in dumarkuu badan yahay dusuuqi waxaan filayaa xadiidkan waa uu ka qarsoomay lowla hadduu xadiidkan arki lahaa waxaan filayaa inuusan ka xishoodan inuu yidhaahdo dumarku maarata naarta uma badna kama usan xishoodan hadduu maarata xadiidkan laakiin kelimadan waxaa ka qarinaysa inuusan xadiidkan arkin lowla xadiidkan u arki lahaa asagoo ku qancinayo dumarkii hor fadhiyey wuxuu dhihi lahaa ma jira sheekadaas naarta uma badniyey marka gabdhihii maalinkaa nabiga la joogay ee saxaabiyaadka ah way qirsan yihiin nabiga sal allahu calayh wala slam kelimadaan lagu celin karin waayo waxa iimaankooda ku baaba'aya gabar marka caaqilada oo aad iyo aad u caqli badan oo gabdhihii saxaabiyaadka ka mid a ayaa waxay tiri wamaa lanaa yaa rasuula allahi aktar ahli naar maxaan ku kasbanay oo ahlu naarka aan ugu badannay ma sababu calaa daalik nebigu wuxuu yidhi tugsifna lacn asbaabta keentay dumarku inay naarta ugu bataan ayaa nebigu sheegaya nacladda ayaad aada u badaysaan buu yidhi watakfurna alcashiir zawjkana maaragtay nicmada uu inin galayo wanaaggu inin gala kagama maaratay amaan kagama mahad celisiin ee waxa weeyaan waad ku kufrisaan wamaa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diin aqlaba lidii lubbin minkuna wuxuu yidhi waa maxalu shaahidka xadiidka wey wuxuu yihi nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam kuwa caqligoodu uu naaqis yahay iyo diinkooduba oo kaga xoog badan ninka caaqilka ah adinka ma garanayo yacni ma jiraan maana arkin bu leh nebigu sala allahu calayh waalihi wasalam waa macruuf inkastoo dumarku ay naaqisaatlcaqli wadiina yihiin nebiga noo fasiri doona haddana waxa weye waa macruuf nin walba naftiisa wuu ogyahay markii waxa weeyaan gabaruu guursado ilaaba ilaa waxaa jeceshay waxaadan jeclayn ilaa man raxma rabbuhu waxa weye dumarku ragga badanaa way maarata waxaysan jeclayn bay maarata ku tartarkiyaan marka waxay tiri gabadheeda hadalkiisii hadalkeeda isii wata qaalat ya rasuula allah wamaa nuqsaanu alcaqli waddiin gabadha iyada ah samcan wadaacan bay taagan tahay markii nebigu u sheegay sababta keentay inay maarata dumarku naarta u bataan way qanacday laakiin bisuuq laa yaqtane bisuuq iyo amtaashiisu ma ku qancayaan hadalkan oo kaleeto maanta markay arkaan waxay leeyihin kalaamkaas kalaam jira maaha sidaan arki doonno gabadha marka waxa weyaan iyo saxaabadda dhammaantood waa qanceen waxay usoo tejisay marka gabadhan su-aalabaad inay soo jeediso waxay tidhi maxaa kalifay in caqli yari iyo diinyari maaratana lagu tilmaamo nebigu marka wuxuu yidhi qaalad waxay tii ya rasuula allahi wamaa nuqsaan alcaqli waddiin maxay tahay caqliyaridan iyo diinyaridani qaala nebigu wuxuu yidhi amaa nuqsaan alcaqli fa shahaadatu imra'atayn tacdilu shahaadata rajulin fahaada nuqsaanu alcaqli wuxuu yidhi xagga caqliga yaraantiisu waxay ku xiran tahay ninka akrinay waxa weeyaan maxalushaahidka xadiidkaan usoo qaadanay oo baabi'inaysa kadibkii sariix ahaa oo intarbusuuq uu galay xagga diinyarida na nebigu sala allahu calayh waali wasalam asagaa fasiraya wuxuu yihi watamkut allayaali maa tusalli watuftiru fii ramadaan fahada nuqsaanu diin diinyarida na waxa weeyaan naagtu habeenna ayay maarata iska fadhinaysa iyadoo aan tukanayn ramadaankii haddii kusoo galana aysan maaratay aysan maaratay aysan soomayn taasuna waxa weeyaan waa nuqsaan diin waayo sidaan ogsoonnahay iimaanku yaziidu wayanqus yaziidu bitaacaat wayanqusu bilmacaasi qofku qof intuu ka daaco badan yahay waxa weeyaan iimaankiisu waa ka sarreeya iimaanka iyo diinkuna wuxuu ku xiran yahay sidaad maarata ilahay uga baqdid marka qofka aan marnaba maarata salaada ka tegayn iyo qofka marmar salaada ka tegaya marmarna afurka maaratay soonka ka tegaya waxa weeyaan waxaa maaratay xagga daacada kaga dhow qofka marna maarata arrintaas aysan dhaafayn xadiidka isaga ah waxaa wariyey imaamu albukhaari imaamu muslim abu daawuud tirmidi ibn maaja axmed waa xadiid saxiixa wey aayadda ayuuna iyadaya xadiidka isaga ah marka meesha waa inay ka baxdo ibdicihii baatilka ahaa uu ku hadlay dusuuq iyo amtaashis oo loo sacbatumay aan usoo laabto marka mawduuca aayadda lafteeda aayadda markuu ka hadlayay wuxuu yidhi aayaddan waa aayadda keli ah oo maaragta tiri labada nin labada gabdhood waxay u dhigmaan ninka shaahidka hal nin oo markhaati ay u dhigmaan wuxuu leeyahay aayaddani waxay ahayd xilligeedii bay ahayd laakiin xilligan maanta aanu joogno oo mustanadaadka la haysto oo caalamulcombyuutar la joogo ma loo baahno ninka la yidhaahdo axmed khutubi ayaa wuxuu damcay ma maxfalka maana joogin waxaa laga yabaa in la weydiiyey wuxuu damcay inuu arintaa difaaco wuxuu yaan loo fahmin dictoorka hadalkiisa inuu aayadda uu aaminsan yahay in la nasikhayo aayadda lama nasikhin laakiin waxaan leeyahay buu yidhi aayadda xilligeeda ha joogto xilligii baabiyaha aayadda ha ka taliso xilliga xadaaradana xadaaradeeda ha loo daayo hadalka isaga ah waa hadal daahirkiisu kufri yahay islaamkana qofka hadalkaa hadduu ku hadlo ama uu ictiqaado islaamka uu kaga baxayo inuu yidhaahdo qur-aanku maanta lama socon karo xadaarada maanta lama socon karo waxa weeyaan waa kalaamkii munaafiqiinta iyo calmaaniyiinta iyo kufaarta iyo dimuqraadiyiinta ay ku hadli jireen qof kasta oo dhar magac magaca islaam soo hawadana kelimada iyada ah ma uu ka badbaadayo waxaa qadaawada ka mid ah ninka hadalkaa ku hadlaya dad fara badan oo maanta soomaali ah oo magaca weliba maarata wadaadnimo sheeganaya inay u tacasubayaan waxaa weliba kasii fool xun markii shirka looga yeeray meesha la yidhaahdo libya in iyadoo laga sugayo dasuuqa inuu maarata mawduucan isagaa uu ka hadlay siduu maaratay uu tasriixiyey dadka qaarkood intay istaageen uu yidhahdo maarata shiikhi wuxuu ku maqan yahay muslimiinta u baxay arrimo islaamka ku saabsan buu maarata soo xalinaya miyayna xishooyna dadka noocaasi hadalkaa ku hadlaya raggii jabahaadka hormoodka u ahaa ee maaragtay libiya aaday ma waxay odhanayaan maarata islaamkii ay ku maqnaayeen marka islaamka raggaas aysan ku maqnayn oo dusuuqi uu doonay asagoo sidaa aayaadka ilaahay ugu gaaloobaya ma fahmaya macnaheedu waxay tahay aan u soo laabanna markaa fii miisaan islaam kelimada dusuuq uu ku hadlay iyo qudubi waxa culimmada muslimiintu ay ka aaminsan yihiin allah kitaabkiisu waxa uu ka oranayo imaam isxaaq isxaaq ibn ibraahim isxaaq ibn rahuya oo ah fii tabaqati imaam shaafici oo xagga xadiidka iyo xagga fikriga iyo xagga luqadaba u dhigna imaamu shaafici iyo imaamu malik wuxuu leeyahay ajmaca almuslimuuna cala ana man dafaca shaya bima anzala allahu anahu kaafir muslimiintu waxay ku ijmaaceen qofkii shay kitaabka ilahay wax ilaahay soo dejiye ka mid ah walow aaya walow xarfan qofkii diida oo yidhaahda maanta lama socon karto dhaqankeenna maahan qofkaas inuu kaafir yahay waxa waa ijmaac wey masladaana waxa weeye waxaa soo raraya astaari ibn masruul fii shaatimi rasuul waa ugu laaban karaa maarata qofka doonaya safaxaadkeedana insha allahu tacaala dib ayaan uga sheegaya ninka la yidhaahdo ibnu qudaama alxambari asaguna kelimada kelimadlimada la mida ayuu wuxuu kusoo raraya kitaab kutubta caqiidadaha waalifa ka mid ah oo liha alburhaan wuxuu leeyahay wa ajmacuu cala ana man jaxada suurata min alqur'an aw aayatan aw kalimatan aw xarfan muttafaqan calayhi anahu kaafir wuxuu leeyahay muslimiintu waxay isku ijmaaceen qofka suurad diida qur-aanka ka mid a ama aayad ama kelimad ama xaraf muttafaqa oo qur-aanka ka mid ah muslimiintu waxay isku ijmaaceen inuu qofkaasu kaafir yahay marka famaa baaluka hal xaraf baa laga hadlayaa ninka yidhi aayat lmudaayana fii naxfal min annaas oo dadka muslimiinta la soo dhex fadhiistay casrigeena lama socon karto ee casrigii reebaabiyaha loo daayo waxa weeyaan hadduusan toobad keenin waxa weya ninkaas waxa wey hadalka uu ku hadlay waa hadal islaamka uu kaga baxayo wey imaam ibnu taymiya sheikh alislaam raximah ullah min kitaabihi minhaaj sunna wuxuu leeyahay walaa rayba ana man lam yactaqid wujuuba alxukmi bima anzala allahu calaa rasuulihi fahuwa kaafir shaki kuma jiro qofka aan aaminin oo aan ictiqaadin xukumka alle inuu waajib yahay waxa alle uu soo dejiyey in lagu xugt waxa ilaahay uu rasuulka kusoo dejiyey in lagu xukuntumo inay waajib tahay qofkii sidaa aan aaminin qarni kasta iyo waqti kasta uu ku nool yahay fahuwa kaafirun qofkaasi qof islaamka ka baxay wey mana ahan kufrigaasi kufrin duuna kufrin waa kufri kufrigii waxa weeyaan khaarijka ahaa oo islaamka maaragtay uu kaga baxayey faman istaxalla an yaxkuma bayna annaas bima yaraahu huwa cadlan min gayri itibaacin lima anzala allahu fahuwa kaafir wuxuu leeyahy qofkii xallisa inuu dadka ku dhex xukumo waxa asagoo cadaalad u malaynayo asagoo aan kaga dambayn ilaahay wuxuu soo dejiyey qofkaas waxa weeyaan waa qof islaamkii ku gaaloobay ilaah iyo rasuulkiis qof ka furtay weeye hadalkaana sheikhu wuxuu ku leeyahay minhaaji sunna jiska shanaad safxada boqol iyo soddon ayuu hadalkaa ku leeyahay markaanu soo qaadano bacd alaayaat ee mawduuca isaga ah tusinaya oo maaratay qofku hadduusan taxaakumka alla uusan isku dhiibin inuusan islaam noqonayn allah wuxuu leeyahay waan ixkum baynahum bima anzala allah walaa tattabic ahwaahum واحذروا من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون الله يقول له نبي الله محمد dhexdooda waxaa dadka ku xukuntaa wixii ilaahay kugu soo dejiyey wixii ilaahay uu soo dejiyey walaa tattabica hawaahum waxyaalaha ay jecel yihiin oo waxyiga khilaafsanna ha raacin waxdarhum iska ilaaliy oo ka digtoonow an yaftinuuka can bacdi ma anzala allahu ileyk waxa ilaahay kugu soo dejiyey waxa ka mid a inay kaa fitneeyaan oo ay maaragtay ay ku yidhaahdaan iska dhaaf arrinkaa iska ilaali shay nebiga lagu soo dejiye oo laga tago waa caynu lfitna sida ayaddu ay tusinayso fain tawallow faaclam anama yuriid allahu an yusiibahum bibacdi dunuubihim arrinka iyaga ah oo alwaxyu min alkitaabi wasunna inay u xuguntamaan hadday kaa diidaan oo ay ka jeestaan waxaad ogaataa ilaahay inuu maarata doonayo inuu ku asiibo dunuubta ay galeen qaybo ka mid ah oo ilahay uu cadaabayo wa ina katiiran min annaasi lafaasiquun in fara badan oo dadka ka midina waa faasiqiin waa ilaahay xuduudiisa kuwa ka baxay wey qofkuna waxa weeyaan haddii ataxaakum bikitaab illahi wa sunati nabiyihi saxiixa haddii uu khilaafo wakti kasta uu ku nool yahay iddico kasta uu sameeyo faasiqiintaas ayuu soo hoosgelayaa aayaddu ay sheegtay nebigana allah uu kaga digay inuu maarata uu raaco maarata hawadooda aayad kaleeta allah subxaanahu watacaala wuxuu ku odhanayaa afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuqinuun fii suurati almaa'ida war ma xukunka jaahiliyaday doonayaan waman axsanu min allahi xukma ilaahay yaa xugun kaga wanaagsan cidda ilaahay xugun kaga habboon waayo yacni kitaabka alle iyo sunnada nebiga ee saxiixada ah xukunka ka habboon oo maanta dusuuq iyo amasaajidku ay nala doonayaan xaggee laga helayaa laa kalla ma jirto maarata meel laga helayo liqowmin yuuqinuun arrinkaasna waxaa fahmaya dadka yaqiinta leh oo nebigana nebinimo maarata u qirsan allahna waxdaaniyadiisa xaq ahaan u aaminsan laakiin ninkii jabhadnimo iyo maaragtay waxyaalo kaleeto ay ku jiraan ama hadafkiisu ay tahay berri sawdaad ku heshid waxa weeye falahu shanun aakhar arrinkiisu maarata waa gooni weyi shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah llah fii kitaabihi minhaaj sunna aayaddan asagoo fasiraya ayuu wuxuu yidhi aayadii haddaanu soo marnay wa amara allahu rasuulahu an yaxkuma bima anzala allah ilaahay rasuulkiisa wuxuu faray inuu nebigu ku xukumo ilaahay wuxuu soo dejiyey oo waxyi ah waxadarahu nebigana allah wuxuu kaga digay an yaftinuuhu inay fidneeyaan mujrimiintu can bacdi ma anzala allahu ilahay wuxuu soo dejiyey qaybo ka mid ah wa akhbar ana dalika huwa xukm ullah taasuna inay tahay xukunkii alle ayaa allah uu sheegay waman ibtagaa gayrahu xukunka alle iyo xukunka nebiga waxaanan ahayn qofkii doonana faqad ibtagaa xukma aljaahiliya qofkaasu wuxuu doonay xukunkii jaahiliyada waxaa dusuuqiyo amsaashiisu ay nala doonayaan markii aayaadka alla la duro oo la yidhaahdo casrigan combyuutarka lama socon karaan asagoo kufaarta iyo dadka maarata wax magaratada uu ku raalli gelinayo muxuu noqonayaa maarata wuxuu noogu yeerinayo waa caynu xukmi ljaahiliya waa caynu ljaahiliya weeyaan wuxuu noogu yeerayo maahan kitaabka ilaahay waayo kitaabka ilaahay mid uu tacninayo wey aayad kaleeta allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun qofkaan ku xuguntamin oo aan isku dhiidin ilaahay wuxuu soo dejiyey oo ah kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga sala allahu calayh waalih wasalam kuwaas waxa weeyaan waa gaalada xaqa ah wey waa kufaarta dhabka ah wey kuwaas aayaddan waxaan odhan karaa dulmi fara badan baa laga galay dad fara badan oo min amhaali dusuuqi ka mid ah waxay u haystaan afraad mucayaniina inay ka hadlaysa aayaddan bal u fiirso waman lam yaxkum bima anzala allahu faulaa'ika hum lkaafiruun man waa min adawaati alcumuum waxa weeyaan sida qofka xaakimkaa aayaddan ay uga hadlayso qof kasta waxa weeyaan aayaddan way u taabanaysaa laga soo bilaabo midka xaakimkaa ilaa ninka gurigiisa laga soo gaaro waxaa laga rabaa qof walbaba maaragtay xataa ilmahaaga dhexdooda xukunka alle inaad ku kala xukuntid haddii ilmahaaga maarata midna cadiyada aad sisid oo aad maarata xoolasiisid midna aad ka daysatid waxa weye arrintaas waxa weeyaan aayadday soo hoosgelaysaa marka qofka muslimka ahi waxa weeyaan daahiran wa baatinan waa inuu isku dhiibaa ilaahay xukunkiisa ma ahan aayadda in loo fahmo fulaan iyo fulaano madaxweyneha inay haysato sida madaxweynaha ay u haysato ayay dadko dham aayaddan u haysataa marka waxa weeyaan aayaddan dadku waxa weeyaan macnaheeda xaqa inay fahmaan wey aayadaha dhammaantood waxay tusinayaan xukun hadalka faajirka oo ay ku hadleen doctor busuuqi islamarkaasna uu taageeray ninka iyo axmed qudubi hadal gaalnimo cad ah inuu yahay waxa u furana ay tahay labadaa nin islaamkooda inay tajdiidiyaan yaan dad fara badani aysan u haysan in maarata qofka hadduu wadaad yahay magac wadaad la sheegto inaan islaamka laga bixi karin cidna arrinkaasi aysan u haysan qof walba waxaa miisaan u ah waxa uu ku hadlo ma ku toosan yihiin maarata kitaabka alle iyo sunnada nebiga sala allahu calayh wala slam se kuma toosna waxa weeyaan hadalkaana ma u sheegayna ha lagaa maqlo waxaanu aaminsannahay oo aan ilaahay uga diin yeelanayna weeye marka waxa weeyaan ayi waaxid oo ku talagala inuu maarata aflagaadeeyo kitaabka alle iyo nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam ha ogaado dad muslimiin oo aan ogolaanayn arrintaa iyada ah ilaahay islaamkan inuu maarata u baaqi yeelayo nuqdadaa markaa aayadda iyada ah intaasaan u gudbaya amaa mawduuca labada naagood ma sida qur-aanku maaragtay sidaa qur-aanku u yidhi baan anaku u rumaysannahay shubhada iyo kalaamka baatilka oo ay ka isaareeyaan ayaa dib baan u dhigaya waxaana dib ugu dhigayaa muxaadarada dambeeto waxay cilaaqo la leedahay cabdaa ibn abi rabax ataabici oo ninka la yidhaahdo qudubi uu aflagaadeeyey oo uu ka soo naqliyey kalaam uu beri ka yahay ayaan mawduuca shahaadada laba naagood dib ugu dhigaya marka mawduuca isaga ma u tacarudayo nuqdada labaad baan u gudbayaa oo muxaadaradayda maaragtay ka hartay nuqdada labaad waxa weeye markii uu ka hadlayo dusuuqi naagaha guurkooda kolley dabcan waad ka darisan tihiin hadalkiisao dhan wuxuu la xiriiray naagaha ayuu raalli gelinayay gabadha muslimadana waxa weeye waxaa raalli gelin karaa waxa weeyaan waa ilaahay iyo kitaabkiisa iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam amaa nin doonaya oo u tadallucaya oo u hanqaltaagaya maarata sanaabiiqu iktiraac markii la gaaro doorasho hadiiba la gaaraba maarata dimuqraadiyada ay aaminsan tahay in maarata loogu rido sanaabiiqooda raggaa waxa weeyaan ma raalligelin karayaan marka waxa weeyaan kelimadooda dhan waxay ku wareegeysay waxa la yidhaha xuquuq lmar'a xuquuqda waxa weeyaan gabadha muslimadda iska leedahana waa midii allah subxaanahu watacala iyo rasuulkiisa ay siiyeen fadeexa ay weynay ku tahay inaan maanta halkan kasoo jegiy an idhahdo xaqu intaas idin siiyey intaasaa kitaabku idin siiyey intaasaa sunnadu idin siisay waa fadeexay ku tahay gabadha muslimadda gabadha muslimadda waxa weeyaan waxa u furan sida aanu soo marnaba sidii gabdhihii saxaabiyaadka wax allaala iyo wixii ilaah iyo rasuulkiisa ay sheegaan inay yidhahaan samicnaa wa adacna waayo cadaalada rasmiga ahi waa midda kitaabka iyo sunnada ay sugeen mid ninka raggaahina taasuu ka helaya cadaaladiisa gabadha muslimadana taasay ka helaysaa marka iyagoo raalli gelinaya dumarkii markaa hordhoobnaa ayay waxay ka hadleen wuxuu ka hadlay dusuuqi nebiga guurkiisii waxaa ka horreysay gabadha muslimadda ah qaabka loo guurinayo ma la idan weydiin mise la idan weydiin maayo dabcan waxa weeyaan ma sii dabagelayo wuxuu ka hadlay maaragtay gabadha haddii maarata gabar qaangaarta ay tahay ama garoob ay tahay ama inan hadday tahay ama garoob ay tahay ay qaangaadhay waa la idan weydiinaya asagoo yidhi maaragtay mawduuca isaga ah xaadiida ku soo aroortay iyo takriijkeeda waxaad ugu laabanaysaan kitaabka layihi sayd saabiq culimmaduna waxay yidhahdeen muxadisiinta sida ibni xajar oo kaleeto man takallama fii kayri fannihi ataa fihi bicajaayib ninku hadduu ka hadlo wax aanu shaqo ku lahayn ama fankiisa aan ahayn cajaa-ib ayuu la imaanaya ayuu yidhi hadalkaa wuxuu ku yidhi ibnu xajar alcasqalaani raximah ullah nin culimada waaweyn oo muxadisiinta ka mid oo fuqahada ah oo la yidhaahdo asheikh alkarmani oo kitaabka bukhaariga sharxay runtii ma eedsahaysa kelimadan meeshaan inaan kusoo qaado waayo wuxuu ahaa nin caalim oo caalimtaa la khitaabaya laakiin hadalka waxaan kaga jeedaa waxa weeye ama masalku maarata uu taabanayo asagoo ka hadlaya xadiid ayuu wuxuu yidhi maarata xadiidka iyo takriijkiisa waxa ugu laabanaysa kitaabkiisa ugu laabanaysaan fiqu sunna fiqu sunnana waxa weye kitaab takriij maahan waa kitaab fiqi maxad ah weye marka waxay tusinaysaa maaragtay inuusan haba yaraatee inuusan cilmi lxadiid iyo cilmi sunna inuusan cilaaqo lalahayn marka mawduuca markuu ka gudbay ayuu wuxuu usoo gudbay gabadha sakiirada ah oo aan idanka laga qaadi karin oo aysan idan ka suurtoobin zawaajkeeda ama meherkeeda wuxuu yidhi waxay noola soo ordayaan oo meesha ay noo keenayaan markaan dhahna mawduuca isagaa ma dhici karo nebiga meherkii uu mehersada caaisha oo sida la ogsoon yahay isaguna uu qiray uu yidhi nebigu wuxuu ku mehersaday markay jirtay caaisho lix sano wuxuuna ku gurugeeyey sagaal sano markay jirtay wuxuu yidhi hadalka isaga ah xadiidkaas waa xadiid saxiixa qofka muslimka ahna waa laga haboon yahay umana banaana inuu xadiidka nebiga saxiixa inu naqdiyo ama uu ka hor yimaado laakiin intaa kuma sugu intaa maarata kumausan kaadsan naftiisana kumaysan raalli noqon wuxuu yidhi aniga inkastoo xadiidku saxiix yahay naftayda waxbaa kaga jira naftayda xadiidkan waxbaa kaga jira macnaheedu wuxuu yahay muxuu yahay macnaheedu ma qaadan karta naftaydu ma taxamuli karta nebigu waxa uu ku hadlay naftaydu ma xambaari karta wey marka intaanan gaarin mawduuca ka dambeeya hadalkaas oo daatada nebiga uu gaarayo aan ku dul istaago kelimadan iyada ah oo uu ku oranayo dusuuqi naftaydu waxbaa kaga jira xadiidka isaga ah horta awalan xadiidka isaga ah nebigu inuu ku mehersayoy iyadoo lix sano jirta caaisha oo abubakr sidiiq uu siiyey sagaal sanana uu maarata ku guri geystay waa arrin dadka muslimiinta aysan isku khilaafsanayn qadiiman wa xadiidan xadiidka isaga ahna waa xadiid imaamu muslim imaamu albukhaari ibnu maaja axmed ibnu xambal imaamu darami abu daawuud nisaayi ibnu sacdi culummadaa dhammaantood waa culummadii muslimiinta dhammaantood ay warinayaan dhammaantoodna waxay ka warinayaan caaisha radia allahu canha wax ka shakiyana oo dusuuqi ka horreeyana waxaa jira hal nin oo mujrima oo asagoo kaleto la mid ahaa oo masri ahaa oo u jawaabay nin la yidhaahdo muxadith alcasr oo ahaa maarata muxadidkii masaarida oo la odhan jira asheikh axmed shaakir raximah ullah wuxuuna ku jiraa baxsigiisu kitaabka isaga ah oo la yidhaahdo kelimat alxaq ayaa baxsigiisu ku jira waxaanan filayaa daaka rajul rabi kelimada uu ku naqdinayo xadiidka nebiga oo uu leeyahay waxaa soo baxay buug uu nin qoray oo aan akrin oo riwaayaadkii maaragtay siirada maaragtay duraya taasuna waxay noo furaysaa baab cusub ay noo furaysaa oo ah axaadiistii siirada kusoo aroortay wuxuu haysta xadiidkan haddaan akrinaynay oo muhaadka muslimiinta dhammaan kutubtii muslimiinta dhammaantood ay werinayaan inuu yahay xadiis siira kusoo arooray ayuu maarta u haystaa taa waxa weeyaan ma ku dhaleecaynayno lianna waxa weye laa yufariqu bayna asiira wa kutubi sunna ma uu kala saari karo garaaskeedna ma u leh inuu kala saaro maarata imaam albukhaari iyo siiratu ibnu hishaam aqoontiisaa maarata intaa gaarsiisan marka ninka ayaa kaga horreeyay fikradda iyada ah aan usoo laabta maadaama aana ogaanay xadiidka isagaa xadiis saxiixa oo mulxid meeye qofkas qof kaleeto oo muslimi uusan maarata naqdin karin aan usoo laabana marka kelimada uu leeyahay aniga nafteeda waxbaa kaga jira qofka muslimka ah sida aanu soo marnaba waxaa laga rabaa allah iyo rasuulkiisa hadday kelimo sheegaan inuu yidhaahdo samicnaa waadacna sidii gabadhii muslimadda ahayd ee caaqilada ahayd ee markii nebigu yidhi waxaa arka dumarku inay ahlunaari ahlunaarka ay ugu badan yihiin ma aysan xanaaqin ma aysan dhihin sideen oran kartaa maarata ahlunaarkan ugu badanna waxay tiri maarata sidee ku dhacday nebigu markuu ka qanciyana maarata waa qancday kadalika markii nebigu yidhi caqliga caqligiina waa uu yar yahay diintiina waa yar tahay ma aysan xanaaqin ayadoo iyo gabdhihii salafka muslimaadka ah oo aad iyo aad u faraha badnaa ama dadkii muslimiinta markaa la joogay saxaabada bal waxa weye markii nebigu u fasiray hadalka nebigu si ula jeedo qof walba waa qancay qofka muslimka marka waxa weyaan sidii saxaabadii maalintaa joogtay ay u qanacday ayaa qofka muslimkaa rag iyo dumar wuxuu noqdaba ayaa looga rabaa inuu qanco qofkaana qancinna waxa weye falaa yaduru ilaa nafsahu marka allah subxaanahu watacaala waxa uu leeyahay falaa warabbika laa yuminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliima wa suurat nisa allah aayaddaa wuxuu ku ohanaya asagoo dhaaranayo waxaan ku dhaaranaya nabiyullaahi maxamed waxaa tiraa falaa warabbik rabbigaabaan ku dhaaranayaaye laa yuminuuna ma rumaynayaan oo iimaankii dhabtaha ma la imaanayaan xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum ilaa ay xaakimkaaga dhigtaan oo ay qaadi ay maarata ay kaa dhigtaan fii ma shajara baynahum wixii ay isku khilaafeen ilaa ay maarata xukunkeeda adigay kuu dhiibaan uma laa yajidu fii anfusihim markii ay xaakimka kaa dhigtaan oo arrinta ay kuu dhiibtaanna waa shardi labaad wey shardiga u horeeya waxa weeyaan oo iimaankeenna uu ku xiran yahay ayu shay oan isku khilaafno inaanu nebiga u dhiibno kitaabka ilahay inaan udhigno nabigii maanta maarata nama dhex joogo kitaabka ilahay inaan u bandhigno iyo sunada nabiga sala allahu alayh waalih wasalam shardiga labaad oo imaamkeena ku xiran yahay uma laa yajidu fii anfusihim marka kitaabka iyo sunada nabiga aan u bandhigno wixii aanu isku qabanno uma laa yajidu fii anfusihim naftoodana markaa aysan ka helin xarajan ciiri markii aada xukunka allah u dhiibatid ama nebiga aad u dhiibatid ee nebigu arrin uu ka hadlo ama kitaabka ilaahay subxaana watacaala aaya min aayaati illaahi uu kaga hadlo waxaa tidhaahdaa samicna waadacna laakiin haddaan idhaahdo xadiisku waa saxiix waina fii nafsii shay-an taa waxa weye waa midda marka uu allah aayadda uu ku leeyahy uma laa yajidu fii anfusihim xarajan waa midda ciriiriga gelisay dusuuq iyo khudub iyo ragga la midka ah midda ciriiriga gelisa weeye marka waxa weeyaan waa cadamu liimaan qofka muslimkaahi ma oran karo waa suurtagal qofka inuu xadiid ka qarsoomo oo markaa xadiidkaas wax khilaafsan uu maaragta jawaabo ama aayo intay ka qarsoonaato aayaddaas wax maaragtay xukunkeeda khilaafsan uu jawaabo laakiin inuu inta aayad qof soo daliishado ama xadiidka isagoo saxiixa ka markhaati kaco uu yidhaahdo aniga nafteeda waxbaa ku jira naftiisa waxaa ku jira waanu fahmaynaa waxa uu noo fasira weeye yacni laa yuuminu bi hada alxadiid ma u rumaysna xadiidka muqtadihiis waayo hadduu rumaysan yahay waxaa u furan qofka muslimka ka inamankaan inuu yidhahdo samicnaa waadacna uma laa yajidu fii anfusihim xarajan mima qadayt naftoodana aysan ka helin wax ciriiri ah wixii adigu aada xukuntay shardiga saddexaad muxuu yahay wayusallimu tasliima ay isdiidaan hogaan dhab ah waxa weeyaan qofka muslimkaa ragga dumar wuxuu noqdaba wakti kasta uu nool yahay waxaa laga rabaa markii layahay allah iyo rasuulkiisaa yidhi sida awrka hayinka ah nin kale markii u qarqaado siduu maarata meeshuu cagka saaraba cagka u saarayo in maarata sidii waxay dhalao kale qofku u socdo laakiin qofka hadduu aniga caqligayga ma qaadan karo waxa weeyaan yusaajib maca hadihi alaaya aayaddan aayaadka la midka ah ayuu maaragtay ka hor imaanaya marka waxaan leenahay waxaa u diiday dusuuqi inuu xadiidka nebiga uu maarata qaato asaga iyo amtaashiis waxa weeyaan waa aayaddana waxay ka digaysa ayaa maskaxdiisa iyo qalbigiisa ku jira aayadda labaad oo macnaha ayudaysa allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyay fi suurati nuur inama kana qawla lmuminiina ida ducuu ila allahi warasuulih liyaxkuma baynahum an yaquluu samicna waatacna waulaa'ika hum lmuflixuun muminiinta qowlkoodu waxa weeye iyo oraahdoodu haddii loogu yeero ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga liyaxkuma baynahum inay maarata xukumaan an yaquuluu inay yidhaahdaan way oraahda muslimiinta laga sugayo samicna waatacna haddii ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebigu shay oo umuurteenna adduunyada iyo umuurteenna aakhirada ka mida ay noogu yeedhaan waxaana laka sugaya sidi allah aayadda uu noogu cadaynaya waxa weye inaanu nidhaahno samicnaa wa atacnaa ilaahow waanu maqalnay waana adeecsannahay amarkaaga iyo amarka nebiga wa ulaaika hum almuflixuun kuwa sidaa sameeyana waxa weeyaan waa kuwa sida dhaba u liibaano ee u guulaysto wey qof allaale iyo qofkii yidhaahda anugu ma qaadan kara aayadaha maanta jooga casrigeena lama socon karaan ama axaadiisaan ma qaadan karo waxa weeyaan aayadahaas aanu soo sheegnay iyo keyrkood ayuu kasoo horjeedaa aayadda saddexaad waa aayad ku soo aroortay fii suurati alaxzaab oo allah subxaanahu watacaala uu ku oranayo wamaa kana limuminin walaa muminatin ida qada allahu warasuuluhu amra an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim waman yacsi allaha warasuulahu faqad dalla dalaala mubiina ninka muminka iyo gabadha muminada uma haboona kamana suurtoodo allah iyo rasuulkiisu arrin inay xukumaan oo markaas ay maaragtay khiyaar ay yeeshaan oo wixii ilaah iyo rasuulkiisa ay xukumeen waxaan ahayn ay maaragtay ay ka doorbidaan waman yacsi illaha warasuulahu faqad dalla dalaala mubiina qofkii ilaahay iyo rasuulkiisii awaamirta allah uu bixinayo ama rasuulku uu bixinayo qofkii khilaafa ama nawaahidiisa ku dhaca qofkaasu wadadii waa ugafay ayuu allah subxaanahu watacaala u leeyahay marka aayadahaas waxay tusinayaan hadalka dusuuq uu ku hadlay oo ah xadiidkan saxiixda ha ahaado laakiin nafteeda waxbaa kaga jira inuu hadal aada iyo aada khabiif uu yahay ayay aayadahaasu tusinayaan qofka muslimkaana waxa u furan ay tahay kaaina mankaan ama madax ha noqdo ama dad annaka maarata nala mida ha noqdo ama qof weyn ha noqdo ama qof yar ha noqdo rag iyo dumar ha noqdo inuu maarata allah isku dhiibo marka waxaan leenahay dadka muslimiinta ahow qofka waxaad ku jeclaanaysi ha noqdo xasabat rasukihi bilkitaabi wasunna qofka waa inaadan ku jeclaan qabiil waa inaadan ku jeclaan unur iyo waxaad maarata ka wada tirsan tihiin waa in maxabadiisa qofka aad jeceshahay ay ku qotantaa imisuu maarata kitaabka allah ku dhaqmaa imisuu sunnada nebiga ku dhaqmaa sala allahu calayh waalihi wasalam muxuu ixtiraamu hayaa nebiga sala allahu calayh waalihi wasalam laakiin fadeexo waxaa shacabkan maanta ugu filan dad fara badan oo maanta magaaladan jooga ama ka maqan qofka hadalkaas ku hadlaya amtaashiisa inay u sacbatumayaan marka taas waxay ka mid tahay nasiib darada ummadda soomaaliyeed haysata oo looga baahan yahay inay ka toobad keenaan una laabtaan kitaabka ilaahay iyo sunada nabi sala allahu alayh alih wasalam intaa kelimada ah haddaan kaga soo gaabado nusuusteeda imaam lbarbahaari fii kitaabihi sharxi sunna kelimad aada iyo aad u qiimo badan oo maaragtay kelimad hadda aanu ka shekeyn maarata ayidaysa ayaan soo naqlinayaa wuxuu leeyahay shiku idaa samicta arajula yadcanu cala alaafaari walaa yaqbaluha aw yunkiru shayan min akhbaari rasuuli illahi sala allahu alayh alih wasalam fattahimhu cala alislaam walaa tashuka anahu saaxibu hawa mubtadic wuxuu leeyahy imaam lbarbahaari imaam lbarbahaari waxa weeyaan waa min culamaai salaf waa min culamaai ahli xadiid imaam axmed ibn xambal ardaygiisii ardaygiisii labaad wey waa culummadii xadiidka ayuu ka mid yahay kitaab wuxuu leeyahy caqiidaha oo aad iyo aad u wanaagsan oo leeyahay sharxu sunna oo caqiidadii ahlilxadiidka uu kaga hadlayo caqiidadii saxaabada wuxuu leeyahay haddaad aragtid ninka qofka dumarkayna waa la mid asagoo tacninaya oo aflagaadaynaya axaadiisu nebiga sala allahu calayhi waali wasalam sida hadda maanta aanu ka sheekayno oo kaleeto oo axaadiista markii loo sheego ama uu maarata soo qaato aan aqbalin bal inkiraya akhbaarta nabiga sala allahu calayhi waali wasalam wax ka mid a fattahimu cala alislaam ninkaa tuhum oo nin islaamka jarjaraya inuu yahay oo curwa curwa usiib u siibaya inuu yahay ninkaa maarta sidaa ku tuhum buu leeyahay walaa tashuka anahu saaxibu hawa mubtadic hana ku shakin ninkaas nin hawaraaca inuu yahay oo hayeeshaala ah oo mubtadica oo wadadii nabiga sheegay sala allahu alayh alih wasalam marka hadalkaas waa hadal aada iyo aada uga muuqanaya mawduuca aanu hadda maarata ka hadlayno waxaan kale ku darayaa nas kaleeto oo uu isagana aan ka soo raray qawaam sunna fi kitaabihi alxujati bayaan ibni xaja wuxuu leeyahay qawaam sunna raximahullah qaala culamaau sunna culamaau ahlilxadiid waxay yidhaahdeen laysa fi dunya mubtadic adduunyada dhexdeeda ma laga helayo mid mubtadica oo sunadii nabiga ka weecday sala allahu alayhi wali sl iyo dariiqii xaq ahaa ilaa waqad nuzica xalaawat alxadiisi min qalbi ma jiro adduunka dhexdiisa mubtadic laga siibay qalbi ma jiro maaragtay adduunka dhexdiisa qof mubtadica ilaa qofka mubtadica waxyaalaha lagu yaqaana waxaa ka mid ah qalbigiisa ilaahay inuu ka siibayo macaanka xadiidka nebigu leeyahay marka haddaad aragtid qof ku sheegseesaya ama ku ciyaar ciyaaraya hadalkii nebiga ama aflagaadeynaya ama macnihii taxriifinaya waxaad ogaanaysaa qofka isagaa mubtadic inuu yahay ilaahayna qalbigiisii maarata u ka tirtiray maxabadii xadiidka nebiga sala allahu alayh waalih wasalam waayo ninkan odhanaya nebigaan jeclahay qabla kulli shay waxaan ka dareemaynaa qaabka ugu dhaqmo sunada nebiga sala allahu alayh waalih wasalam qofku haddii xadiidka nebiga uu maaratay aada iyo aada u ixtiraamo oo mahma kaana amruhu markii war sidaas nebiga yidhi uu xadiidka nebiga u khuduuco qofkaas waxaan dareemaynaa inuu ixtiraam aada iyo aad u sarreeya nebiga sala allahu alayh waalih wasalam laakiin si kasta uu islaam u sheegto si kastoo uu diin u sheegto si kastoo uu caqli u sheegto maalinkii uu xadiidka nebiga ku jeeseeso waxaan ogaanaynaa mubtadicii wax kamidka inuu yahay waxaanay ogaanaysaan culamaau alxadiid hadallada laga xifdiyo waxaa ka mid ah asracu nnaasi ila ridda ridada dadka maarata ugu degdega badan inay yihiin ahlu ahwaa dadka ahlu bidaca ah in dadka dadka maarata riddada ay ugu horreeyaan ay kamid yihiin insha allahu tacala muxaadaraadka dambeeto ayaan kusoo qaadi doonaa waan arki doonaa waan dhegaysteen cajaladaha qudubi inuu leeyahay waxyaalahaan rukaska iyo waxyaalaha maaragtay badana aan awoodda lahayn oo culimmada laga soo guuriyo dadka waa inaan la doodnaa xataa shiicadu markii ahlu sunna aan ka weyn naqow oo shiicada iyo raafidadu ay maaragtay rukso aan ka helno waa inaan ruksadaa dabagalnaa si dadkaaysan ugu ridoobin diinta marka dadka waxa weye ridadiibu ku celinaya laakiin waxaad ogaanaysaan qofku markuu mudkabici yahay asracu nnaasi ila ridda inuu yahay yani waxa weye ridada waxaa ka badbaadaya qofka ahlu sunnaha wey laakiin qofka hadduu sunada u ka tago dadkaas ay ridada ugu hormaraya asagoo sii wata ninka la yidhaahdo qawaam sunna raximahullah nas kaleeto aad iyo aad u qiimo badan oo hadalka iyadaya wuxuu leeyahay walaa nucaaridu sunata nabiy sala allahu alayh wali wasalam bilmacquul liana addiina inama huwa alinqiyaadu waltasliim duna alrabbi ila ma yujibu lcaql لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل wuxuu leeyahay qawaam الsuna raximah الlah fi kitaabi alxuja fi bayan الmaxaja wuxuu leeyahay walaa nucaaridu sunaة الnabiy salى اllahu عalayh walih wasalam bilmacquul nebiga sunadiisa iyo axaadiisa saxaadaha nabiga ka soo aroortay ma kaga hortagayno oo ka horgeyn mayno waxyaalaha caqligeennu uu keensanayo sida ragga hadda aanu ka sheekeynayna maaragtay ay aaminsan yihiin ama ay ku hadleen maxaa yeelay liana addiina inamaa huwa alinqiyaad waatasliim diinku waxa weeye caqli ma ahan diinku waxa weeyaan waa isku dhiibitaan ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga la isku dhiibo sidii aayadihii hore soo faraha badnaa iyo keyrkooda maarata ay noo qarireen duuna rabbi ilaa maa yujiibhu lcaql ma ahan diinku in inta maaragtay kitaabka iyo sunnadu la rabiyo caqligu waxa uu waajibsanayo laga daba roro kitaab diinka ma ahan liana alcaqla maa yu-addii ilaa qabuli sunna caqliga rasmiga ah oo fidrada waafaqsan waa caqliga gaarsiin